Magaalada Doble ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo tababar loogu talagalay in sare loogu qaado macalimiinta wax ka dhigta dugsiyada sare. Daahfurka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay Gudoomiyaha Degmada Doble, Bahda Waxbarashada, macalimiin iyo mas'uuliyiin kale. Madaxa Waxbarashada Degmada Doble, Cabdi Coore, ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tababarkan.
iskuullada deegaanka degmada dhubley oo ay iskuulladeeda ka tirsan tahay lix toban iskuul lix tobankii iskuul shan iyo toban iskuul ka mid ah meeshanaan iskugu keenay oo ay fadhiyaan ay ka mid yihiin waxaan filayaa sida hadda cabdi sugow aad le- aad ogtihiinba oo xuduudda iyo eh, meeshan mugudda ay dhahaan ay ka mid oo oo ninka uu ka socdo waxaa kaloo ka mid ah wadajira ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah eh, deg ilima ka mid ah marka eh, iskuulla noocyadaas kala duwan baan iskugu keenay meeshaan aniga u arkay eh, muhiimadda uu leeyahay traininkan oo ay ugu mahadsan yihiin eh, eh, eh, DST-ga office ama degmada oo waa markii ugu horreysay aan dareemayo trainin noocaan aad u qabataan macalimiinta run ahaantii anaga lafteen farxad ayay inoo tahay waxaana rajaynayaa hadduu ilaah yidhaahdo inay macalimiinta sharafta leh ee iskuullada ay si eh, wanaagsan ay uga faa'iidaystaan ma ahan inaad eh, waqtigiina aad aad ku lumisaan maalmahaas kooban ee waxaan micno lahayn oo aad soo gembisaan waqtiga aad ilaalisaan sida hadda jirto hadda camal inaynan dhicin berri hadduu ilaah yidhaahdo kasii fiicnaato saddexdaa maalin ay macalimiinta waxay idin bari doonaan inaad hadduu ilaah yidhaahdo si sax aad u imaataan Gudoomiyaha degmada Doble Xasan Cabdi Xanshi oo daahfuray tababarka ayaa macalimiinta kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan inta uu socdo tababarka.
kor loogu qaadayo xirfadda iyo aqoonta muxuu ahaa ee macalimiinta degmada dhobley waa wax runtii aada u wanaagsan waxaa la dhahaa ayumaha dhib yar warshad la dhisay iyo binaam wax la barayo waxaa dhib yar warshadda macalimiintu waa warshad waxay soo saaraan jiilka soo kacaya ayay wax baraan muhiimad gaar ay noo leeyihiin haddaan nahay muxuu ahaa bulshada ee dhobley ama ka mujtamac ahaanba macalimiintu faa'iido badan bay iyo muhiimad gaar ay u leeyihiin muxuu ahaa bulshada iyo bulsho kastaba runtii qofka hadduu saxa baranin oo sidii hooyadii ka dhashay uu noqdo wuxuu noqonayaa qof aan faa'iido lahayn noloshiisa aan maarayn karin bulshadana waxba ugu filayn isagana aan waxba isugu filayn sidaas darteed waxaa la rabaa in mar kasta da'yarta si fiican wax loo baro kulama da'yarta wax la baro oo aqoonta kor loo qaado waa kulama ay ilbaxnimada iyo horumarka u ziyaado weeye marka macalimiintu waxay kaga jiraan kaalin aada u firfircoon oo mugnayay mataqaana ka ciyaarayaan bulshada waxaa loo baahan yahay in aqoontooda ay kor u qaadaan Tababarkan ayaa socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa macalimiinta lagu bari doonaa nidaamka waxbaridda casriga ah taasi oo door muhiim ah ka qaadan doonto horumarinta waxbarashada ardayda degmadaasi.